ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa gaadhay magaalada kismaayo isagoo sheegay in safarkiisuu qayb ka yahay safarada uu ugu magacdaray socdaalka dhegaysiga oo uu horey ugu tegay gobolada dhexe ee soomaaliya iyo puntland wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdulaahi ciilmooga xirsi oo la socda ra-iisul wasaaraha ayaa v o eda uga warramay ujeeddada safarkaasi iyo in ciidamada etoobiya ay sii joogayaan soomaaliya maxamed colaad xasan ayuu marka hore uga warramay ujeeddada booqashada ra-iisul wasaaraha ee magaalada kismaayo safarka maryahama waa waad maqashay inuu ra-iisul wasaaruhu ay ka doonayd inuu kismaayo yimaado marka maantayto weel balaaran oo u hogaaminayo ayaa yimid saaka abaarihii shan saac mas-uuliyiintii muxuu ahay gobolka amisom dhammaan ciidamadii qalabka sida hooda ciidamadii kale ee joogay raaskuqooni iyo kuwii kale aad baa loo soo dhaweeyey si qeyr caadi ah ayaa loo soo dhaweeyey baraha misirka iyo wafdigii la socday wasiir marka laga soo tago arrinta soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha dabcan nuxurka booqashada waxa u dhacayaa khilaafkii ka taagnaa maamul sameynta jubbooyinka oo la filayay in wadahadal aad ka yeelataan dowladda iyo maamulka kumeel gaarka ee gobolka wax wadahadaloo toos soo bilowday ilaa hadda wadahadal ugu jiray oo saan kuu sheegay wafdi hordhaca ayaa baraas annaga naga yimid wadahadalana way sii bilaabeen iyo guddiyo ra-iisul wasaaraha iyo wafdigaanana kala waxay hadda maanta hogaaminayeen waxay ahayd in joogidiisa ugu muhiimsanayd in muxuu ahay xukuumadda weydkeedii la keeno meesha colayskeedii la keeno arbalaadeedii la keeno miisaankii ugu horreeya oo kale wey waad garan kartaa muxuu ahay yimaada arrintaana waa arrintii gobolladao dhan uu ka sameynaya baraha ministerka muddadii labadii bilood ugu dambeysay oo gobolada soomaaliyeed uu kusoo marhayay tii ugu dambeysay ee ahayd puntland iyo galmudug marka barnaamij jira ayuu ahaa barnaamij wacyigelineed bu ahaa arrintaa oo saad sheegtay arrimahaas muhim bay ahayn laakiin keligood maynan ahayn marka waxaa weheliyey de waa dal soomaaliyeed waa gobol goboladii in lasoo gaaro shacabkii iyo iyo dowladdii inay is arkaan wixii afkaara laisku khilaafsan yahayna in laga wada hadlo laakiin labada dhinacba waxay raadinhayeen in wadahadal iyo wadaxaajood iyo faham la sameeyo waxaadna modaa kaas inuu soo afjarmi doono maadaama muxuu ahay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigaan ballaaran uu muxuu ahay finally ama ugu dambeyntiiba
sidaad carabkaba ku dhufatay waxaa jira khilaaf mowqif ayay dowladda ka taagnayd arrimaha jubbooyinka dhinaca kalena mowqif ayuu ka taagnaa wax isu soo dhowaasho ah ama dhinac ka tanasulay halkii uu taagnaa miyaa jira wuu bilowday waxaa la dhihi karaa markii uu dhammaado wadahadalku waad ogtahay mawala m o u baa laga soo saaraa memorandum of understanding wixii meesha laisku afgartay maqaal baa laga soo saaraa taasay tegi doontaa hadda waxaa lagu jiraa farsamadii iyo qodobadii wadaxaajoodka marka ma aha waa bilow ee wax dhammaaday maaha marka ajendayaasha dowladda ay wadato maxay tahay dastuurkan qadiya kumelgaarka ah oo soo baxay odas kowdeeda two thousand salif ayaa isku raacday soomaaliya gobol walbana dad matala hayaa tegay soomaaliya oo uga ahaa meeshaas waa la isku raacay wax ka badan xukuumaddu ma rabta waxa ku yaal ismaamulka halkan mas-uuliyiintaan ugu nimidna way ku qanacsan yihiin in tafsiirkiisa un la raro oo lawada hadlo lawada xajo oo lastuso oo taabsi tus ay taabsi weeye marka labada nool waa ku qanacsan nahay iyana waa ku qanacsan yahay nana kuqanacsan xukuumad baa nahay waana hal dawlo ismaamul goboleedkana wuu noogu jiraa oo waa dastuuri waxaad xukuumadda diidan tahay maaha marka heshiis baan ku nahay keliya waxaan dhammaanin oon lasoo gunaadin weli shirkii baraad bilowday haddana aanu anagu dhexgalnay maanta ayaan weli lasoo gunaadayn camal raje intee leeg aad ka qabtaa in lagu soo afjaro khilaafkii ka taagnaa maamulo sameynta jubbooyinka oo dowladda iyo maamulka kumeel gaarka iyo saraakiisha gobolkaba ay isku raacaan in xal la gaaro raje intee leeg aad ka qabtaa mid aada u weyn baan ka qabaa languageka markaad fiiriso siiqada qoladan ismaamulka ah ee meesha joogta mas-uuliyiintooda iyo markaad fiiriso jawaabta baraha ministerka oo de horudhac u ahayd waayo wuxuu technical iyo gudiyadii iyo shararkii ma ahayn ee waa receptionkii hore waad garan kartaa wuxuu ahaa dad kinstreod isfahamsan yahay isku wada u socda oo la dhihi karo markay nin walba uu ka hadlay wuxuu raadinayo qoladana laga hadlay waxay raadinayaan shantaa bilood lixdaa bilood raadinayaan annaguna aanu messagekana gudbin xukuumaddu waxay raadinayso waxaad moodaa inayna wax weyn jirin ee is aragga ugu muhiimsanaa keliya baahida ugu badan loo ahaa loo oomanaa in uu yimaadaan dad muxuu ahay calibarkaas leh mas-uuliyaddaas leh muxuu ahay samayn kara muxuu ahay concession samayn kara muxuu ahay go-aan qaadan kara waadna garanaysaa wata geesinimadu waxa weeye in go-aan la qaato weeye marka maantayto aniga yididilada gashay baan ku iri saan kugu bilaabay mid aada u sarraysa ahayd waxaana ku qanacsanahay inaan kala tegayno guul kaasna waxau ahaa cabdulaahi ciilmooga xirsi wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo u warramayey maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a